waxaan kaloo raacinaynaa gabay uu kaga hadlayay dunida gabaygaas uu dheeryahay waxa weeye waa soddon iyo toddoba bayd weeye oo baydkiiba saddex sadaroo smol letara uu yahay gabaygaa wuxuuhi xuseenow allaha inoo saleysaan caddaatimiya maandhow saqiir iyo kibiir sida la yeelaya hadba suufiyay qaban intaan soogsadoo kaxeeya surunkii aan joogaba dhulkaan samay ku jeexaya salaadii iyo sunniya waajibkii waa saawiyaya subaxii qur-aanka iyo wardiga seegay waayahan masiraadna dhaayo haddaan meel ka sawlaxay ban saliid la moodiya waddadu surin ma dhaamaan sogsogtaan maraasida indhuhunimay sabuureen maandhow nin cabasuuri soo saaqsan baan ahay sarduubka ay joogay qalbigu waysadamayahay suukaayiciil baan arlada sulugla meera suxullada un baan labada loo surana leylkii surmadaan ku kuduuday tan iyo saaca waaberi surkii bay ugu jabay foorarkan saban u yaalla sidii soo cambayda amahada saakun iyo jiif sadadaan lama doodsado hurdada waa ka salalaay goortay suhuradu dhacdaan sulufedaada saqra dhexaa leylkii markii sahalka loo jiifi saxalkii iyo mariiqii haddii laigu soo suurshi sawaxa iga soo baxay miyaa suurkii laiimooda sidii saxal nujuumeed markaan saacaha eegaay masamooladkaan sidaa ay xasamada ogaansha masaxaabka duul iyo cirkaan sare ugeyaar sagalro daruuraha salliban sayma curanaay sakardhabanta fiidkii markay samadu ceegaay goortay suxuurtay ahayd sarab miyaa fuul goortii sawaaxiga gudgudo dunida saameeyey munkadkii iyo sawdkii markay samadu xiimays ilaa ay saraaraha ka baxay sibi miyuu muuji ma sagaashankiibaa go-o sagal ku geylaan dirilkoo sideed maray miyuu bari siyaadin samadiiyo kuleelkii miyaa saxan saax loo dhaafi saar xamasha sayiya cambulsaanigi iyo waadi adligii saraanigu ka dhacay sarac miyaa fuulay saqaraaro udugii miyaa lagu sumbaaqood afartaa sifeeyoo ka dhigay suufka oo kale waa mawjad saylaamigi iyo sacad gawtidhi sawd kalena waa dunida teersi aan ka faalloood waa dunida uu kala sunsumay salowlaheedii waa dunida subaxii baryada sara timaadaay waa duni samaan iyo xumaan sooran ay tahay waa duni sir iyo tuuge iyo saaji loo kici waa dunida siirkeedu yahay siifadi iyo hoogi waa dunida saami ugu dhacay saabir iyo cayd waa duni ninkaa saxarsataa seeda kaa jari waa dunida uu kugu sabixi seedigaa dhabe waa duni aan saxariiro cadow laga siqoonin waa dunida sawraca kufriga laysku saaweyn waa duni siqiirkii lahaa laga sabaaya waa duni sagaal tulomoga sananka taagan waa dunida gaal lagu saliday salacnaaneed waa duni sarwaan lagaga guray sada ammaaneed waa duni sabaan aakhiroo sidex ka jooga waa duni ninkii sadar bartaa sababay diintii waa duni siyaarada la sinxad sargaaliidi waa duni sargaalkii ardadu wada sinjeeda waa dunida soomaalidii laga santaagaa waa duni sareedada laqubi sulaxa caanooda waa dunida saaq lagu gataa salaba guudeed waa dunida loo suudalaa sakaro naareed waa duni salaad laga tegiyo sadaqa ideed waa duni sabkii laga baxo gaala saaciidi waa duni samaydii jannada suusan ku lahayn waa duni lasafaranji iyo saaxil loo kici waa duni lasaacidi kufriga saaxil kuu codhe waa duni aan lagu soo rahayn siira kuu timid waa duni sokeeye iyo xidid kale sawaalen waa duni abaal laga samroosana la diida waa duni subaydaaradii lagu salaamaad waa duni subeehiyiintu tahisaadadoo kale waa duni sifaalaha la fari laga sujuuda waa duni ninkaad boqol sidkaa seeri uga yeesho waa duni inuu kuu saliman laga sugaalayn waa duni sun loo shuga ninkii kuu sadiiq noqon waa duni sumbulaheeda dhici laga saruuraad waa duni sirgaxanoo iblay saababka u rogay allahyo subxaan qaadiroo naga salaamayso afartaa intaan saxay miyaan siinka ka higaas surmadiisa lama surunaqaasi meeshaan ku kala sooci jiray soodin mau marin niman baas xuurta u kalahaa sadaq cadaadeed oo suudi kululmeerayo sool abaar badan surmi iyo haraad bay ku tegi sidii dusheediya waxay suran sintaaraha xashimad qaara siiqa ah dhirta ay saloolanahayaan suumankaaguyi sogsogta iyo qodaxdaa ku jabay suxulladoodii sabaan iyo sabaan bay maqnaan saaid weeshaay sukukuna lowbay ku iman suunfur dabadeed salka intayna meel dhigina waa saafurahayaan awrkii sabaalada ahaa saa dambay rari sabaankaa waxaa loo kaxayn saaxil iyo ceeli saddex iyo sagaal bay u dhexay suuqyihii beled siirkii muxuu jooga bay kugu salaamaan subaxay galaan bay ku gadan sixirka maanta saddex hadday hoydaan ritiga saaro qarabkii sumbulaha xaggaasay ka marin siisihii guban sumaac iyo libaax iyo dugaag saarugiyahayi abidkood sursuur bay galaan surun cidhiidyoona hadalkaa sagtaan ku xidhay sadarka laabtayda intii gabay su-aashaas qabtay saxa kalaankayga sawdkaana duulkaan u wada siina kaygaas niman baa shareecada siray oo gaalka saaciday oo shalay safkii nagaga baxay saymihii dhacay oo saarashada faranjiga iyo saanjiga u xidhan awgii siyaarada lahaa salal hadduu qaaday oo ay sahwiday culimmadii saxal mariiqowdi saxariirka aakhare hadday saxu ogaan weyy saqiir iyo kibiir waxa la gen sakaro naareed soon iyo salaad iyo sikiya sadaqadii iidda sawaab kama helaayaan waxay camal samaystaan saasna wax ugu wacan waa kufriga saab laleeyahay saaxiibkaa wuxuu kugu furaa soodintuu dege iyagoon ka saahidin walaysaan axdaan jirin sala allahu nabigii rag baa saaruquu yidhi saaxiruu yidhi niman baa cilmiga faakubay oo diinta saaxiiday oo aan sidii eebba yidhi sadarna dhaafin subax iyo wardiga kama tagaan saacadaha leey waa wadarsijaac geesi aan sabab ka laamayn waa sikhi kurtoo deeqsi aan soo badbay bixin sargaalka iyo hindiga waa dilaan uma sujuudaan surkana waa ka gooyaan dadkii saahirka ahaa soomaalidu uma turaan saaru qaahid niman baa cilmiga faakubay oo diinta saaxiiday oo aan sidii eebba yidhi sadarna dhaafin subax iyo wardiga kama tagaan saacadaha leey waa wadarsijaac geesi aan sabab ka laamayn waa sikhi kurtoo deeqsi aan soo badbay bixin sargaalka iyo hindiga waa dilaan uma sujuudaan surkana waa ka gooyaan dadkii saahirka ahaa soomaalidu uma turaan saaru qaacid hadalkaas sagtaan ku xidhay sadarka laabtayda intii gabay su-aashaas qabtay saxa kalaankayga sawdkaana duulkaan u wado sinaa geygaas